waxaa in la soo xiriiriyey arinta shalay ka dhacday guriga cabdijiid oo ilaa sagaashankii taagan oo laleeyahay markaas dulan baan haya dhibaata ku jirnaa beel markii waxay soo waadaan ayagu nimanka xukunka ku jira ay soo waadaan wax ay waxa waadaan in ay beesha martaan u yeelaan waaya kulanka muxuu ahaa shalay ka dhaca muqdisho oo cabdiqiidi senatarka uu hogaaminayaa tilmaamayso
iyo baalkii sidii kul afar afartoodiba way ahaayeen waxay yidhaahdeen waa ku dulmannahay dowladda federaalka afartaa waa kuma noo sheeg
wasiir ku-xigeenka iyo fiqi iyo gabadha taaliila iyo ninka la yidhaahdo cabdiqiidi waaya marka maxay soo saareen kulankooda maxay kaga hadleen waxba ma soo saaraya guddi baa saaraya naabyaale dadkii baa ka diiday dadweynihii baa si fiican yeeloo ka diiday ma garata waayahaye muxuu kulankooda ku saabsanaa maxay kaga hadlayeen waxay kala hadleeyeen waa dulmana waa dulmana
xaggay ku dulman yihiin dawladdaa ku dulmannahay dawladdana habargidir kuma dulmana ma garat waan garta
dawladda habargidir qoondadu kulahayd waa ka qaadatay saacadna habargidir buu ka mid yahay waa gruub ilaa sagaashankii hoobiyaha dhinac walba u tuuraayey ma garat waan garta oo ogolayn inay bahashaani degto oo ku waa dhowr nin oo ka faa'iiday magaca magacaas ku faa'iiday ma garat waan garta
arrintaasaan waxaan rabnaa ka soo horjeednaa in dawladda farmaajo madaxda ka yahay iyo ninka la yidhaahdo xasan calabeyrow in dawladdaas cadaaladda oo dadweynuhu dalbaday oo tayaha in la raaco lala shaqeeyo
waa yahay shalay kulankii ay yeesheen xubnaha baarlamaanka aqalka hoose iyo cabdiqadidu aqalka sare ahi bayaan bay ka soo saareen waxay ku baaqeen dagaal ah in dawladdu ay la gelayaan haddii ay siin weydo xuquuqdii ay lahaayeen adigu ra'yigaa ma ka soo horjeedaa waa ka soo horjeednaa dawlad wax la dagaali karaa ma jiraan dawladda mana la dagaalimayno dawlad dagaal lala dagaalana waa aragnay dhibkuu leeyahay ma garat waan garta uma baahnin waxaa nin kastoo soomaaliya waxaan rabnaa nabadda inuu inuu raaco oo soo dhaweeyo yaa yaa ka maqnaa kulankii shalay de dabcan xildhibaanadan beeshaha kulanka yeeshay idinku gurtag ma ahaydeen daanadii dhexe oo saacad way ka maqnayd moogtahay nimanka guddoomiyaasha waa konton sano waa ritaayar waxaa weeye ayagu way iska isoo weeye annaga daanada dhexe oo beeshu ma ogola dagaal iyo dawlad laga hor yimaado
kaasi wuxuu ahaa nabadoon cabdulaahi maxamed shire oo ka mid a odayaasha dhaqanka beesha saacad waxa uu ka soo horjeestay kulan ka dhacay magaalada muqdisho oo ay yeesheen cabdi xasan cawaale qaybdid oo aqalka sare ku matala beeshaasi iyo axmed macali fiqi ubax taaliil warsame iyo cabdikariin khaliif dhalla oo ayagana aqalka hoose beeshaasi ku matala kulankaas oo muqdisho ka dhacay oo sida ay odayaasha ku cabanayaanna looga soo horjeeda dowladda dhexe ee soomaaliya sidoo kale dadka keyna la soo xiriiray oo la hadla waxaa kamid a garaad maxamed maxamuud cabdulle
waxaan rabaa inaan ka hadlo beesha saacad oo shala galab sagaalkii saac markay ahayd niman siriyeen oo dawladda ay uga soo horjeedaan arrintaas ayaan rabaa inaan wax saad la yidhaahdo oo maxay haytay dawladda ka soo horjeeda ayna jirina ay tahay niman dalley ah kuwii shalay kulmay ee xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare idiin matalaahi soo sacad maahayn waayo kulankooda dee dawladdii waxay niyaan ka weynaba yidhahdeene idinku maxaad ugu soo horjeedaan kulankooda kama ayna waaynin waayo beesha sacad waxay ka tirsantaha beesha abargidir bay ka tirsantaha waan garta beesha abargidirna markii waxaa la qaybsaday xibnaheedii way heshay afartii wasiiroo ugu sarraysay kii ugu fiicnaa bay hesho yuusuf garaad baa helay waan garta
intii kalena siday ahayd baa loo qaybsaday haye hase ahaatee haddii hataa waxba la sii maanta badbaadaa lagu jiraa ee laguma jiro hee wakti la yidhaahdo mamaa wax nala siiyo badbaado soomaaliyeed iyo badbaado qaran baa lagu jiraa nin wahaliya nin kastaba inuu u guntado sidii dalkan iyo dadkan loo badbaadin lahaa ayaa loo baahan yahay waayahay garaad waxaa ka mid tahay odayaasha beesha saacad dabcan kulankii shalay muqdisho waxa ku yeesheen waxay ahayeen golihiina siyaasiyiinta ee dawladda hadda idinkugu jira labada aqal bayaankii ay ka soo saareen ee ah in ay xuquuqdoodii waayeen oo ay dawladdu la dagaalami doonaan haddii aanan xuquuqdooda la siin sidee baa u aragtay markaa fariintaa kusoo gaartay sidee u aragtay waxaan u aragtay wax qalada inay tahay
sagaashankii waktigii cabdiqaasin ilaa waktiga kan ma isbaaraa ciddi ku jiraysa iyo nin shaksi dantiis inuu wehelo hay
waa dee ma aha ciddu waa dadku waxba ma waayin dadku waa dad soomaaliyeed qof kastana waxba lalama kala gaaro